in ka badan labaatan arday oo sanadkani ka qalin jebisay dugsiyada sare ayaa fursado waxbarasho oo bilaash ah ka helay jaamacadda greenhow faraceeda magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ardaydan ayaa dhigan doona kuliyadaha caafimaadka waxbarashada tiknolojiyadda iyo kuliyadaha kale ee ka baxa jaamacaddaasi ugu horeyn maamula ku-xigeenka jaamacadda greenhope faraceeda magaalada beledweyn liibaan aadan cumar ayaa ka warbixiyey tirada ardayda ee ay siiyeen fursadaha waxbarasho ee bilaashka ah run ahaantii jaamacaddu sanad walba amase dugsiyad walba waxay bulshada soomaaliyeed siisaa ama ardada soomaaliyeed siisaa minxooyin ayay siisaa minxooyinkaas waxaa loo maraa nidaamyo kala duwan ayaa loo maraa nidaamyadaas loo maraayo waxay ku xiran tahay waxaa looga dan leeyahay nidaamka in ardayga saxda ah ee mudan in minxada la siiyo ay gaarto run ahaantii ardadu inta badan duruufahooda iyo xaaladahooda waxaa ka waramo dadkii gacanta ku suhay ayaa inta badan ka waramo ay ugu horeeyaan maamulayaashooda iskuullada marka sanad walba jaamacaddu waxay la kaashataa maamulayaasha iskuullada iyo bulshada qeybeeda kala duwan si ay u hesho ardada ku habboon in minxa la siiyo oo waxbarasho free la siiyo jaamacaddu waxay ugu dan leedahay in ama ujeedka ugu muhiimsan ay ugu dan leedahay waxaa waye in ardada waxbarasho bilaasha la siiyo dadka aanan awoodin weliba waxaa waye in dadkaas aanan awoodin qarashaadka inaysan nolosha ka harin oo waxbarashadooda ay sii wataan inay jaamacadda garab ku siiso run ahaantii jaamacaddu sanad walbana way sameysaa oo dadka aanan qarashaadka iska bixin karin ee duruufeysan inta badan way soo garab qabataa sanadihii horena way sameysay sanadkanna way sameysay oo hadda qaar ka mid a ardadaas oo jaamacadda diiwaan gelisay inta dhimanna waxaan rajeyneynaa in broseskaas ay soo buuxiyaan ayagana si ay u helaan minxadaas sidoo kale jaamacaddu waxay ku bogaadineysaa in ardada soomaaliyeed ay waxbarashadooda sii wataan si gaara weliba ardada gobolka hiiraan oo aysan marnaba ka harin waxbarashadooda sababtoo ah waxbarashadu waa aasaaska nolosha qofka hadduusan waxba baranin waxaa way adkaanaysaa inuu noloshiisa ama mustaqbalkiisa dabaro runaantii jaamacaddu kuliyadahaas kala duwan ee bixinaysa ardada oo ay siinaysa dhammaan waxay u diyaarisay laabab casri ah oo ardadu ay practical ku sameeyaan oo weliba ardada looga faa'iideeyo inay sameeyaan sidoo kale jaamacaddu bulshada waxay u sheegaysaa in ardada soomaaliyeed ay u diyaarisay qeyb tababaro ah oo ardada lagu siinayo skills iyo tababaro casri ah oo looga dan leeyahay in mar walba xirfadda ardayga kor loo qaado ardada guud ahaan waxaan kula dardaarmayaa inay xoojiyaan waxbarashada iyo isku xirnaanshaha dhanka kale qaar ka mid ah ardayda fursadaha waxbarasho ee lacag la-aanta ah ka helay jaamacadda greenhob ayaa ka hadlay dareenkooda iyagoo u mahad celiyey maamulka jaamacaddaasi waxaan aada ugu faraxsanahay inaan maanta iska diiwaangeliyey jaamacadda greenhob farceeda beledweyne waxaan ka mid ahay ardayda sanadkan nasiibka u yeeshtay inay ka faa'iideystaan deeqda waxbarasho ee jaamacadda bixiso bismillaahi magacaygu waa cabdulaahi daahir axmed waxaan ka mid ahay ardayda ka soo qalin bedelatay dugsiyada sare sanad dugsiyeedka sidoo kale waxaan ahay arday ka mid a ardayda cusub ee ku soo biirtay jaamacadda greenhob faraceeda magaalada beledweyne maasha allah si aad iyo aad u wanaagsan oo sharaf iyo karaamad ku dheehantaha ayaa lii soo dhoweeyey maamulka iyo macallimiinta jaamacadda greenhob